waxaanoo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay soomaaliya oo soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaaladan atlaanta ku qaabiya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo qoraallo kala gedisan dowladda federaalk ee soomaaliya ay horey uga soo kala saartay shirka saddexda gobol maamulka loogu samaynayo ee horey ay u fasaxday ee ka socda magaalada baydhabo ayaa haddana waxaa la sheegayaa in shirkaasi uu halkiisii ka sii socdo isla mar ahaantaana haatan dadka shirkaasi howlihiisa wadaa ay u xuubsiibteen in ay maalinimada berita ah ay doortaan madaxweyne uu yeesho maamulka saddexda gobol haddaba waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo dul istaagay qaabka iyo weliba sida laysu waafajin karo howlaha socda ka socda magaalada baydhabo ee doorashada noqon doona berito iyo weliba go-aanka diidmada ah ee dowladda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalinta beritoha waxaa lagu wadaa in si rasmi ay kaga dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol oo muddooyinka ugu dambeeyey shirkiisa uu ka socday magaaladaasi waxaa doorashada ka qaybgalaya oo u taagan xilka madaxtinimada ilaa iyo shan musharax oo ka mid yahay xildhibaan shariif xasan sheekh aadan oo maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax kadib markii asaga iyo xubno u hogaaminayay oo ka tirsan labada gole ee dowladda ay ka degeen magaaladaasi baydhabo shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay inuu waxyaabo badan qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
inaan musharax ah dowlada koonfur galbeed dowlada koonfur galbeed inaanay madaxnimada oon musharax aha onasin kucosweynaysiina codkiga kaalmaysan anina bilahi intiin la dadaali doono cadaaladana ka dadaale waana ku dadaali doono masugoyadeyda maadsan shirikan oo wakti badan ka qaaday iyo dagaalka badan dadaalka badan weysnasuu badan
inkastoo saddexda mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ee kale ah madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaare ee si wadajir ah ee go-aan kaga soo saareen shirka baydhabo ayna amreen in la joojiyo shirkaas wadahadalna la galo ayaa haddana madaxda dowladda warkooda waxa uu noqday mid aanan hakadgelin habsami socodka shirka baydhabo iyadoo shirka si caadi ah uu ku socdo tan iyo markii ay warka soo saareen saddexda mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya shirkan oo ay ka qaybgalayaan xubno laga kala keenay gobolada baay bakool iyo weliba shabeellaha hoose ayaa waxaa sidoo kale dadaalo badan ku wadaa in uusan joogsan xubno ka tirsan labada gole ee dowladda oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano kuwaasi oo doonaya shirkan in si deg deg ah lagu soo gabagabeeyo lana doorto madaxweynaha maamulka koonfur galbeed si kastaba haatee xildhibaan shariif xasan sheekh aadan oo haatan u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ayaa la aaminsan yahay inuu noqon karo mas-uulka ku guuleysanaya xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed waxaana aragtidaasi qaba inta badan ergooyinka ka qaybgalaya shirka baydhabo shariif xasan sheekh aadan oo ah siyaasi isbabedel badan siyaasadiisana inta badan aan la fahmin siyaasadda soomaaliyana muddo dheer kusoo dhex jiray ayaa wuxuu ka faa'iideysanayaa haatan khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ee kale ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkaas oo dhanka kale saameyn ku yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan haatan cabsi badan kama qabo inuu caqabado kala kulmo madaxda ugu sarreysa dowladda maadaama qumanahooda haatan oo qoorta u suran yahay madoobe nuuno oo dhanka kale asna hogaamiye maamulka lixda gobol ee fadhigooda uu yahay magaalada baydhabo oo arrimahan wax laga weydiiyey ayaa waxa uu sheegay in maamulkooda kal horeba uu gogol dhigay baydhabo oona diyaar u yahay cid kasta oo kasoo horjeeda maamulka lixda gobol ay la wada hadlaan wuxuuna dhanka kale uu sheegay in aysan waxba ka quseyn doorashada la sheegay inay baydhabo ka dhacayso maalinta berito ah isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi maamulka aniga aan hogaaminayo wuxuu go-aansadeen asna inay maaragtay anfidiyo gurin wadahadal loogu baaqayo dhammaan daydaha siyaasada ka soo horjeeda fikirka gudaha dawlada ay gacansiisan wado in aan wada hadalno oo dadkana shidkeena oo wixii fadyalaan iyo dhibaato keenaayana la joojiyo maxaa la yidhaahdaa wilishaas ayaan fidinay annaga waan ugu daaminay midaan doorashada wadaan qolyahan iyo wardadan soo qoray annagana ma xusuusa arrintaas iyadaa qaar ka mid a shacabka magaalada baydhabo ayaa waryahayaga maxamed cabdulcasiis oo baydhabo jooga wuxuu wax ka weydiiyey siday u arkaan doorashada lagu wado inay ka dhacdo baydhabo wallahi si fiican aan u arkaynaa waa soo dhaweynayna waana ku faraxsannahay inaan dhisno saddexda gobol maanta waxaad soo dhaweyseen musharaxiintii koonfur galbeed soomaaliya aad ku soo dhaweyseen magaalada baydhabo xarunta gobolka bay guud ahaan haddii dowladda koonfur galbeed madaxdeeda lagu dhawaaqo isbedelka muxuu noqon karaa aad filaysaan haddii aad tihiin shacabkii wallahi waxaan filanaynaa inay noo imaan doonto nabad iyo bashbash iyo barwaaqo maxaad ugu baaqdaa siyaasiyiinta u hanqaltaagaysa inay qabtaan xilka madaxda madaxtinimo oo koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu baaqi lahaa inuu shacabka daacad u noqdaan annagana waa soo dhaweynaynaa walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga
maxamed cabdullaahi aadan bal guud ahaan sidee doorkeysiin doorashada berito dhacaysa ee ka dhacaysa magaalada baydhabo xarunta gobolka bayn haddaanu nahay shacabka ee lixda gobol ta taageera kuma faraxsani arrintaas oo ka dhici doonto beri magaalada Muq- eh, baydhabo mana soo dhaweynayno waa wax aan wax aan la qaadan karin waaye
maxaad ku diideen doorashadaasi maadaama aad tihiin shacabkii eh, koonfur galbeed soomaaliya maya annaga lixda gobol aan taageera eh, lix- walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga magaalada baydhabo idin saaka ciidan saaqbal guud ahaan doorashada beriya diyaarsan argaysaan qudheys magaalada baydhabo xarunta gobolka bay wallahi waan aragay rantaasay maka farasinini shacabka unena waana maadawaayana waana ku una waana mudaaraada sameeyeen meeka diideen inti doorashada beriya ku dhiida magaalada baydhabo xarunta gobolka bay wayba una kudilnay way fadaanayna haddii aana reer dadwadaniya waxa gobola fadaan inta maamulka la dhajisli gobol walaal adoo ka bilaaba samaaga abdulqaadir maxamed nuur cabdiqaadir beriya doorashada ku dhiata magaalada baydhabo xarunta gobolka bay sida argaysa doorashadaasi eed eedan ka faraasina doorashadaas eed eedan dhawaayan eed eedan waa nan sugayn cabdiqaadir doorashadu hadda dhiida may ku bedeli korta guud ahaan jawiga gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya weliba ku bedeli doonte kactaba amni majar doorasho walqaable oo liskahays majar weliba najiray weliba isqabsoi madiid badan iska khilaafiy wal badan hawna wajahdi marka hadda dowladdiina maanta waa meeli barwaaqo banin dhaas iyada iyada iyadan dhawaan iyadan faras qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka ah ay baydhabo ku sugan ayaa waxay u arkaan sheekadan inay tahay qof dooran doorta maxaad u tiraadeen oo dadka u dambaajiseen sababtoo ah waxa la sugaaba waa maalinta berito ah iyo in la yidhaahdo shariif xasan sheekh aadan ayaa ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho
iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaato iyo kulayl igu baxaye Qaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaato iyo kulayl igu baxaye kursigaasan caashaqae kursigaasan caashaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye kursigaasan caashaqae kursigaasan caashaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye